asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu in adilkaan ka salaamay adii iyo bahdan warsan waxaana kulligiin idin rajeynaa kheyr waa dhowahay walaalkey aadaan u mahadsantihiin fursaddan qaaliga mar labaad ay siiseen inkastoo aan jeclaan lahaa in dadka kale walaalaha ay hadlaan laakiin mar haddii dadkii kale ay aamusan yihiin danta waxay nagu kalifaysaa inaan hadalno sababtoo ah waxa waaye dhibaatada ummaddan ku jirto lama fiirsan karo marka waxaan marmarka qaarkood la yaabanahay dadkeenna maxaa aamusiiyey marka insha allah waxaan jeclaan lahaa walaalahay inay nagu daysadaan oo ay hadlaan hadalka waa fiican yahay oo dadka markay wada hadlaan ay isfahmaan waa madhowahay walaalkiis
maalmugii kada dambooyan wayba jirtay aran oo dadka reer koonfur galbeed eed antabati taas oo hayti tuman iyo li qof oo meel qur'aan iyo kasaareen lanjiran habad lukuladaali kulliyo meelo ka amuudan oo maamulka koonfur galbeed soomaaliyana ilaa iyo hata waliyo ku ereen anjarna oo us anwiinyi madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegaydan anti arrintaas walku qobada isku dhaaf xitaa tacsi usandirn arrintaas may sababi adoo dhan kasta ku fiiriyaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay waa mahadsan tahay marka ugu horreyso waxaan rabaa walaalahay inaan la qaybsado tacsiyadan murugada badan ee dadkao dhan wada dhibtay waxaan marxuumantii meesha ku naf waayey ilaahay uga baryaynaa inuu naxariis janno siiyo reerkii ay ka tageenna samar iyo iimaan arrintaasi waxay ahayd arrin dadkao dhan ay taabatay gudaha iyo dibadda marka horta runtii aadaan uga xunnahay arrintaas dhacday waxaan kaloo baaq u dirayaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan amison iyo dowladda koonfur galbeed iyo ummadweynaha shacabka in shacabweynaha ay qasbaan in arrintan baaritaan lagu sameeyo sababtay u dhacday iyo siday ku dhacday sababtaan u leeyahay waxay tahay arrintan dhacday waa arrin bini-aadamnimada ka baxsan waa arrin loo geystay dad culumo ah taas waxay xiriir xumo u samayn kartaa ciidamada amison ee waddankan yimid ee u yimid inay nabadda qayb ka noqdaan waxaa kaloo jirta iyadana inaan fahanno oo muhiim ah ciidamada amison markay waddankan imaanayeen waxay ku soo galeen sharci walaalahay inay fahmaan soomaalida iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba ciidamadan waddankan waddan xura waaye inkastoo dagaal sokeeye ay jiraan ciidamadan waxay ku yimaadeen rabitaanka iyo maaragtay security councilka security councilka qaramada midoobay iyo african unionba ciidamadan waxaa la soo siiyey waxa la yidhahda mandate mandateskooda waa shaqada loo soo diray kuma jirto in dad shicib ah oo aan qoryo haysan in meel loogu tago oo la laayo marka arrintaas waa arrin loo baahan yahay in la baaro siday ku dhacday la ogaado sababtaan u leeyahayna inayna dib ugu soo noqon midda kale waxaa jirta ciidankan lacagtiisa siddeed boqol oo milyan oo dollar waxaa bixiya dowladda amerikaanka iyo european community-ga waxaa jirta lacag meel loo dhigay oo magdhow ah oo loogu talagalay qaladaadka noocaan ah inay maaragtay la fuliyo dowladaha ka mid ah amison qaarkood waxay isku dayaan qaladaadkan markuu dhaco in la qariyo oo maaragtay ilan xisaabtan baa jira arrintan marka haddii laga aamuso waxay noqonaysaa arrin dhib ku ah shacabka waana ka xunnahay runtii marka shacabka awood u leh inuu maaragtay weydiisto ay ka kacaan odayaasha cuqaasha qof kasta oo muwaadin ah inuu dalbado arrintan in la baaro baaritaankana lagu daynin keliya dowladda hadda meesha joogta iyo etoobiyaanka ee dad dhexdhexaada loo helo sida amison dowlado kale amison baa ku jira ugandeska rwanda jabuuti waayo taasi waxay abuuraysaa kalsoonidii shacabka baaritaankaasi si wax uga soo baxo oo maaragtay ummaddan ay ku qanci karaan runtii waa meeshaasi dadkan kula talinaya su-aashaadi haddaan usoo laabto oo aan tiri maxay maamulkii uga hadli lahayiin wallahi aniga naftirkeyga su-aasha waa isweydiinayaa qof kasta oo muwaadin oo meesha ka yimid baa isweydiinaya qaarkood weli waxay dafireen in maamulkii nin u hadlayay shalay aan maqlayay uu lahaa arrintani waxaa ka dambeysay amazon marka dad badan waxay isweyd waxay sababta uga dhigayaan in maamulka uu ka baqayo maadaama uu awood uu maamulka nabaddiisa ku ilaalsado uusan qabin hadduu dhibaatada dadka ka hadlo in uu xumaanayo xiriirka isaga iyo dowladda ethiopia laakiin ummad oo dhan ada mas-uulku eta obsada raadiye inii ada unku shiberta taas ceeb oo eed anwiin fadaxe maaha walaalow arrintan arrintan xasuuqan meelo badan uu ka dhacay waa tuu markuu ka dhacay reer marka waxay u haystaan muxuu maamulkii u hadli laayahay afgooya xasuuquu ka dhacay waxaa u haystaan muxuu maamulka u hadli laayahay shalayta wixii dhacay dadkan waxay u haystaan muxuu maamulkii u hadli la'yahay marka ma garanayno maamulkana waa maamul aniga aan sidaan u arko maamul maaragtay dadkii haddaysan dadkii laga cabsanayn oo dadkii xisaabtamayn oo dadkii aysan maamulkii u ka baqayn uu og yahay maamulkii dadkan inaysan hadlayn oo la xisaabtamayn marka maamulka wax kasta waa ka suur waa ka suurtooda maamulka laguu sheegaya waa shacab shacabkii haddii aamusan yihiin oo wixii lagu sameeyaba ay ku aamusan yihiin shacabka markuun qaabka oo maamulka kii yoyo on la xisaabtamo koran ee sadeew
shacabka horta waa inay ogaadaan awoodda maamulka inay ayaga leeyihiin maamulka inay ayaga leeyihiin oo maaragtay maamulkii odayaashii iyo waxaa jira iban dadkii waa la cabsi gelinayaa in dadkii naftirkooda xorriyadooda bannaanka ay soo dhigaan inay dadkii ay hadlaan oo yidhaahdaan media ha qabsadaan oo yidhaahdaan human rightska ay yidhaahdaan war waxaan see ku dhacday allora da taasi marka dadkay ku xiran tahay haddaysan dadkii hadlayn oo ay ka sugayaan maamulka hadal keligiis maamulku ma hadlaayo oo maamulkii xiriirkiisibaa ku hallaabayo cabsi baa jirta saan u malaynayno marka waa shacabkaa loo baahan yahay shacabka shacabkii hadday aamusan yihiin shacabka inuu shacabka waa inuu u hadlaa si uu maamulka shacabka uga baqo maamulka markaasuu hadlaa laakiin hadduuba shacab jirin oo dadkii ay aamusan yihiin dhibaato kasta ku dhacayso marka waa nasiib daro runtii waa nasiib daro haye ee dhiniga oo horumarka haddii una hangnagan oo yeena wal una kuta taabana siniyaalkii hataan kada dambeeyan ee koonfur galbeed soomaaliya wayla sheegahay xilliyadii hor ani kastoo yar hata hoogaha ku dhaamahayd ee iyala sheegahay ee taas yeena seen aragaas
walaalow
arrintaas aamin aaminsitaa aaminsantaa inay horumar hoogaha ta walla taabado ku hore jaraan ama ma aaminsanaydi maya walaale sabab ma aaminsani sababtaan u leeyahayna waxay tahay mushkiladda ugu weyn ee horumar kasta lagu gaari karo waa dad marka ammaan la helo waaye ammaan la helo waaye ammaankiina wuxuu maaragtay dadkii ku abuurayaa marka horta kow dadku waa inay midaysan yihiin waa inay maamulkooda raalli ka yihiin waa maamulka inuu aragti dheer leeyahay maamulka inuu leeyahay inuu rabo inuu ummaddii shaqo geliyo oo ummaddii uu yeeshaa wasiiro uu yeeshaa oo rabitaankii shacabka kalsoonidii uu haysto maamulkii marka dadka markay arkaan maamulkii inuu shaqaynayo nabadii la hagaajiyo oo aragti oo oo loo keeno markaasaa wax wax hagaagi karaan laakiin anigu ma qabo inay arrintaa wanaagsan tahay gobollada qaar dagaal baa ka socda waajid way xiran tahay bakool waa go'doon buurhakaba iyo balido maxaa la yidhahdaa meeshan la yidhaahdo daafeed la iskuma tegi karo soonkii hadda dhowaa dadkii waxay ku soomeen moos la-aan iyo liimo sababta waxa waaye baabuurtii waxay mari la'yihiin jidka jidkana maaragtay intaasoo isbaaraa taala baabuurtii dhaqaalihii wixii oo dhan waa fadhiyaan oo baydhaba iska fadhiyaan oo waxa la raacayo diyaarad keliya waaye marka aan fahano marka dhaqaalaha iyo horumarka waxaa wada dariiqyada baabuurta baabuur mar haddii meel gooshayso oo isdhaafayso dhaqaalaha waxaa wada baabuurta taraagyada tareenada dhaqaalaha laguu sheegayo infrastructureka marka dhaqaalaha markuu saa isku dhaafayo ayay dadka ladnaanayaan laakiin dad go-doon ku jira oon maaragtay nabadiiba sugnayn dhaqaalo ma samaysmi karo oo gobolladii kale maqan yihiin marka dhaqaalaha laguu sheegayo waa markaa aragtid baabuurka markuu ka baxo gedo uu imaan karo baydhabo uu xamar tegi karo meesha waa center ee markuun wali ee markuun wali baa ka weydiyey he labaatan iyo litisan hatan damboyte soomaali oo dhan dowlad ma la hayna iyadoo saaseta hatana gobolada kale oo soomaalida markii lagu reeba ahaan ee reer koonfur galbeed iyo leyin ee iyada oo dagaalna ka jara ama xitaa nidaam oo markaas faylanna aan la haynin yaa horumar deeren dhinac walbarashada markii ada fiirada ee sanad walba kumanaan ardeeya ee dugsi sare ilaa jaamacado ku baxe ee meel raay dhinaga dhismooyinka markii ada fiirada oo kale ee magaalooyin iyo ee horumaraysan yihiin dhinaga xitaa nololo dadka markii ada fiirada ee dadkun oo digil iyo mirifle iyo dadka kale soomaalida markii ada nisfiirada isku noolal ma eh ee markuun saas ee meesheenayeen
walaalow horta waxaa meesha keenayo dadkan dhibaatada haysata ee ka dhacday waxay ahayd waxay dib uga dhaceen ummadda soomaaliyeed markii la dhisayey goboladan puntland iyo somaliland waxaa ka horreysay south west koonfur galbeed nasiib darro waxaan xasuusannahay madaxda hadda halka joogta ee hoggaanka haysa iyo kuwa fadhidaba in baydhabo ay iska ahayd meel shan sano goboladan wax loo dhisaa la waayey hataa qof xildhibaana oo arrintaasi isku mashquuliyey inuu gobolladani maamul u dhisa ma jirin maamulka waxaa lagu buraarugay markii dhulka dowladihii federaalka wax laga soo waayey baa inta loo soo cararay maahe hadday dowladda federaalka ay joogi lahaayeen maamulkii marka dadka waxa dib u dhaca u keenay waxay ahayd wada tashi la-aan madaxdii ummaddan oo usoo usoo kacday aysan lahayn aragti fog oo iga raalow inaan dad caayo ma doonaayo waxay maaragtay aqoon-yahanadii qeybay ku leeyihiin oo waxaa jiray marka ummaddii weli dagaalkii kama kaban abaarihiyaa kusoo nonoqday dhulkoodii waa la haystay marka meeshaasi waxaa dhibaatada sal u ahaa ama mushkiladaasi ay maaragtay ka toosi weysay waxay ahayd waxay ahayd qalad ay leeyihiin reer koonfur galbeed markee mar horey ahayd inay tashadaan mar horey ahayd inay midoobaan mar horey ahayd in danaha qaaska ah laga hormariyo danaha maaragtay guud mar horey ahayd in qabiilkan iyo laflaftan la iska daayo excuse me la iska daayo oo dantii guud loo soo wada jeesto marka madaxda keliya ma laha waxaas waxaa le mas-uul ka ah ummaddan inay dhibaato ku dhacdo annagoo dhan ayaa qalad ka leh marka su-aasha waxa waaye maxaan ka baran karnaa war waaban ku jirnaa halkan inteen ka aadnaa maahe qaladkaas qof kasta oo naga mid ah ama dadkii weli gudaha ku jiray ee markaas hoggaanka hayay oo ummaddii maaragtay meesha joogtay baa iyaga maaragtay qaladkaas leh toban iyo shan sano waxaan xasuustaa dad badan oo aqoon-yahana inay ka shireen arrintaas oo weligeed lagu taamayey sababtana waxay ahayd wixii aan ka baranay abaartii iyo dagaalkii ninety two dadkii dhammaanayey waxaa loo dhameeyey u dhammaadeen waxay ahayd markii cuntada laga xayiray oo cuntadii la mari waayey oo amerikaanka uu ciidan u diray si cuntadii loo gaarsiiyo taas waxaan sabab looga dhigay aqoon-yahanada waxay ka fikireen in sababtaas ay tahay sababtii ummaddan furdo aanan haysan haddaadan mar furdo haysaninna waa dhibaato marka waxaa laga fikiray maadaama dhulkan degaankani in baraawe ee caasimad noqoto si furdadaasi ay dadka uga faa'iidaystaan xoolahoodii waxaa laga laga dhoofiyaa hargeysa xoolahooda waxaa laga dhoofiyaa boosaaso xoolahooda waxaa laga dhoofiyaa maaragtay xamar marka waxaan ugu tala waxaa loogu talagalay inay dadkii dhaqaalaha kobciso marka fikraddan fikrad weligeed jirtay bay ahayd ma ahayn mid oo maaragtay maamulka keenay keligii laakiin fikrad wanaagsan bay ahayd waa meesha aan ku raacsanahay laakiin mushkiladda jirta waxa waaye fikraddaas waa iska dheh maahee haddaysan marba maamulkii uusan xoogaysan uu ammaankii sugin gobolka shabeellada hoose uusan ammaankii baydhabo sugi karin waxa waa iska hadal maahee hadduusan maamulkiiba dadkii shacabka ee baydhabo deganaa aysan xamar u safri karin oo dhowr iyo labaatan isbaara taalo taasi maam waxay ku tusaysaaba in baydhabo awood wuxuu ku khasaaray maamulkii ammaanka ilaa ammaankaas la sugaayo oo ammaankaas loo soo jeesto oo loo shaqeeyo ummadda markaas kadib baa laga fikiri karaa in la taga maahe hadda maamulkii meel ugu dhaqaaqi kara male meeshaanuu fadhiid ku yahay waxa caasimadana waa iska hadal maahee waxuu dhowaan tegi karo iyo aan ka filayna maaha waa maamulka laakiin waa howl loo baahnaa in la qabto arrimo oo gobolka shabeellada hoose iyona haddii ay walku fiirana dhiniy badan sida marka sida mararay afgooy iyo qornyore ilaa iyo agagaarkaas tusaale ahaan degmada afgooy oo kale guddoomiyaagii hore sheegay inii oo xilkula ku qaadi wal dareero un hayna owse sheegay inii arrintaasiba dhibaato kuwiin jirta oo dad oo deegaanka markaas aan lahayn gobolada dhaxa kokoyan miilo dhibka hayan sheegay dhiniga markayeena saasaato yoona waybayo eedayn injeedii hayan dadka oo ku jeedaan gobolada dhaxa oo dhibaato iyo ini ka weedaan magaalada baraaw iyo sheegayaan ada markii ada fiirda dhammaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose eedayn waybaa iyo injeedii hayan dadka oo gobolada dhaxa ku jeedaan oo fadahayaan inii dhul markaasi un la hayan xoog ka qaadaan fadahayaan arrintaasiyana iyo dhiniga koonfur galbeed arrimo ku eedanayti qaabkii aan ku gaabiday arrintaasi aan xallii waaytay i sababta sheentiyana war ku tataabay
walaalow aniga waxaan u arkaa inay tahay maamul xumo waxaan u arkaa in ay maamulkan naftirkiisa inuusan u shaqaynaynin ummadda hadduu ummadda u shaqayn lahaa wuxuu samayn lahaa dib u heshiisiin oo gobolka laga sameeyo oo dadka degaanka ah awoodda la siiyo oo doorasho ay galaan oo qolo kastaba qofkii ay rabto iyada ay doorato qaladka maamulka sameynayo waxa waaye dikretu kusoo magacaabaya nin baan ka qaaday nin baan bedelay ninbaa adduunka maanta saa uma shaqeeyo waa dowlad federaal waxay ahayd in sideed degmada sideedda degmo in la isugu yeero odayaashooda kow iyo labaatan qofood mid kastaba degmo kastaba kow iyo labaatan qasood ka timaado oo council ah kadib ay doorato governor kadib ay doorato degmooyinka kadib ay maaragtay ammaankooda sugto kadib maamulka uu u noqdo fikirkaasi uu maaragtay ummadaasi uu u siiyo awood sida uu bakool ugu siiyo kale uu maaragtay u siiyo uu yidhaahdo war isdoorta sameeya maxaan idinka taageernaa laakiin dadkii lagu gubaabiyo inay maaragtay laakiin dadkii waxay hadda dareemeen in dikreetada for example dikreetada hadda afgooya ka soo baxday kow iyo tobanka qofood ee la magacaabay laba qofood keliya ayaa ka ah reerka degaanka sagaalka soo harta waa dadka kale bay ku leeyihiin allora sagaalkaas yay yihiin marka sagaalka waxa waaye qolooyinkii markii hore meesha dhibka ku hayay oo la sharciyeeyey dhibaatadii marka guddoomiyihii waxaa ku dhacday marka dhibaatadii cabdiqani waxaa ku dhacday wuxuu damcay inuu wixii wax ka bedelo canshuurta kama hadli kartidaa la yidhi afgooya canshuur badan baa laga helaa canshuurtii kama hadli kartidaa la yidhi canshuurtii marka saddex qayb baa loo kala qaataa qayb maamulka koonfur galbeed baa la siiyaa koonfurta galbeed ayagii baa sii kala goosta ummadii waxba kama helaan marka guddoomiyihii wuxuu damcay inuu wax bedelo dadkiina support uu ka helay maamulka wuxuu yidhi absolutely maya anigu ninkaan ma rabo nin kalean keensanaya nin kaleu keenay ninkii waa maaragtay dadkiisii iyo asagiiba waa xanaaqeen maamulkii kalsoonidii uu ka lumiyey waa ka tegey markuun abdiqani abdiqani iyo koonfur galbeed soomaaliya qaabkan kafayla oo iyo kelii koran ee arrantiyono si toose nwedada koran ada katali lahayt meet ilan deegaankii ata dhibaato eed anwiin oo dhan walba ay haysat hatana dadkii deegaankii dhatiis inay oo markaasiyo isgalan wal ku fili qaabka markuun oo an helii koran ee sadee weyaan wallahi aniga waxay ila tahay walaalo afgooya keliya maaha arrintan waxay ka taagan tahay meesha la yidhaahdo marka marka dadka isku hardamayo waafow ninka la leeyahay hadda ka cararay meesha cabdiqani maahayn oo ka cararay wuxuu ku magacawnaa taliyaha ciidanka daraawiishta ee koonfur galbeed asagana waa kasoo tegay oo meeshii waa laga soo saaray oo uu ka shaqayn waayo gobol gobol degmo kasta sideedda degmo inta anshabaab haysan waxay gacanta ugu jiraan ciidamo beeleedyo oo maaragtay ka socda madaxtooyada siday ayagaba ku eedeeyeen kuwaasoo maaragtay ayagana uu sharciyeeyey maamulkii marka maamulkii qaybta aniga aan u arko waxay tahay gobolka shabeellada hoose sideedda degmado iyo dadka degaanka in loo madax baneeyo aya ka talintooda bakool in loo madax baneeyo aya ka talintooda bay in loo madax banneeyo ayay ka talintooda kadibna la helo maamulka uu sameeyo bundadii layskugu gudbin lahaa saddexda maamul uu asagana kor maaragtay uu ka noqon lahaa support waa in gobol kasta uu yeeshaa maaragtay maamul u gaara waa federal oo gobol kastaba uu yeeshaa bay uu yeeshaa gobolka maaragtay maamul maaragtay marka waxay ila tahay aniga dadka degaanka iyo rabitaankooda in lagu shaqeeyo
dhinae kale malaaqyada ama suldaanada qofba sidiusa ankasaw oo hata roogan magaalada baydhabo oo reer koonfur galbeed ee yoona walqobad jo iyo qaabyo ku waranba odayaasha runtii horta waa dadaaleen oo sanad iyo bar bay qaarkood meesha fadhiyeen oo weli ku madax adkaadeen inay waxay rabeen ay dhisaan odayaashii waa laga xoog badiyey odayaashii waa la waa la sameeyey qaarkood qaar wanaagsan iyo qaar kaleba way isugu jiraan odayaashii marka dhibaatada hadda ku dhacday waxa waaye odayaashii waxaa laga mamnuucayba waxaa laga dhigay ayagii oo dhan dad aanan waxba ahayn maamulkii iyo odayaashii waxaad moodaa maamulkii inuu ka sarreeyo odayaashii odayaashiiba ay noqdeen dad maamulka u shaqeeya oo uu maaragtay xoogaa yar ku qanca lacag iyo wax saasa taas marka maamulkii ayagiina marka waxay lumiyeen marka darajadii ay dadka ku qabeen qaarkood odayaasha aan ka hadleyna qaarkood ayaga naftirkooda ma tegi karaan dhulkii ay ka yimaadeen labaatankii sano oo lasoo dhaafay xamaray qaarkood iska joogeen oo dhulkoodii waa la haystay dadkii degaanka iyo ayagii naftirkooda xiriir ma laha oo intay xamar ku maqnaayeen ama meelahaas iska joogeen dhalinyaro kalaa soo kacday oo degaankii ku dhex dhimatay ayagii naftirkooda communicationkii xiriirkii ma fiicna odayaasha marka waxaa loo baahnaa inay degaanadii ay ka yimaadeen ay ku noqdaan ay oda dadkii la soo tashadaan hadduu ammaanka fasaxay ay dadkii u yeeraan oo talada ay qaadanayaan aysan noqon mid ay ayaga keliya u gaar tahay ama ay xoogaa wax ku gataan ama laakiin inay ka turjubaan odayaasha degaankoodii oo maamulka ay ku qasbaan inay samaystaan golo guurto oo aan lama taabtaan ah oo ka sarreeya maamulka oo dhan laakiin taas waxaa luminayso baahidoodaa luminayso dadkii kama warqabaan awood ma haystaan tala qaadashadooda keligood waaye oo maamulkii iskaga xariisan yihiin dadkii naftirkooda waxaad moodaa odayaashii sida maamulkan hadda looga raja dhacay ayaa iyaga naftirkooda mar dhow kalsoonida u weynayaan sababto waxa waaye xiriirkii dadkii ay mas-uulka u ahaayeen ama duubka u ahaayeen ma haystaan
dhinaga kale ee aqoon-yahaniinta oo reer koonfur galbeed ha ku jeedaan oo wadanka banaan iyo roogan sababta horumarka wadanka in ku qeyb qaado waa isniin mayad walaalow waxaa waaye dhibaatada annaga na haysato horta dadkeenna dhaqankeenna naftirkiisa dhaqan fiican maaha dhaqankeenna annaga dadkeenna reer dhoobeyda ama reerkan maaragta koonfur galbeed nin kastaba ninka kale wuxuu ku leeyahay maamaha waxaa jirta afgooye laga leeyahay ku dhehayso ninka halmabarad ha nin kalka dhii kacee laakiin ninka halmabaradi ma kacaw macnaheedu waxa waye nin kalka meesha ninka hadduu jabo waa laga yaabaa inuu kabto laakiin nin hadduu mar kaalmo basto ma kacaayo joy qof kastaba waa individualist marka taasi dhibaatay u keentay ayaga dadka kale ee reer xoolo dhaqatada waxay ku leeyihiin ninka hadduu nin raga yahay oo gacanta laga qaban geed oodi maayo waxay ku tusaysaa inay communitygii ay abuurteen inay maaragtay wax wada qaybsadaan annaga mushkiladda ummaddan haysata waxa waaye weli maysan helin leadership fiican oo maaragtay isku keena waxaa ugu dhoweyd ummadda iskugu timid oo markii dhowaan lixdii gobol waagii la raadinayay taas markhaati maxamedo waxaa kaaga ah siday ugu dabaaldegahayeen meel kasta masawirada australia sacuudiga waxaad arkaysaa toban kun oo qof meel iskugu soo baxday gabdhihii oo dharka gasha oo farxaya tii waxaa lumiyey marka arrintan uu maamulkan meesha keensaday xoog wixii ku qaatay tii dadkii waxay ku abuurtay niyadjab marka odayaashii ay filayeen oo ay lahaayeen waad garab istaagaysiin odayaashiina waxay u go-een maamulkii marka dadkii hadda unbay maaragtay wixii fahmayaan maahe dadkii waxaa ka muuqda niyadjab baa ka muuqday oo ay ka qaadeen arrintii marka ninka annaga dadkeenana waxa waaye hadduu xanaaqo waa fariisanayaa oo wuxuu sugayaa ama waa iga reynaysaa ama waa kaa reynayaa taasna xal ma aha waxaa loo baahan yahay maamulka wuxuu ku qaldan yahay in la tuso waxay ku qaldan yihiin dadka walaalaha inay isbartaan inay wada hadlaan inay geesinimo suubiyaan in waxa qaladka ah ay dhahaan waa qalad wixii saxa ah waa sax inay isku naxariistaan in laflaftaan la iska dhaafo in danti guud la mideeyo waxaasoo dhanna waxaa samayn karo waa ummaddan aniga ummaddan laba mar baan arkay oo labadii marba waa niyad jabtay taarikhda waxaan ka baranay waa markii xisbiye la sameeyey ummaddan xisbiye markii la suubiyey oo odayaashii sameeyeen ummaddii heel heesahoodii kacintaankoodii waa niyad jabtay oo qaar naga mid ahaa ayaa leega galay niyad jab baa ku dhacay way aamuseen hadda markii odayaasha fadhiisteen haddana mar bay wada kaceen dadkii oo dhan haddana waa tuu hogaanka maamulkan wax ka saddexdan gobol la yimid oo waxaysan raalli ka aheen way niyad jabeen niyad jabkii bay weli ku jiraan oo waxay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ama kacdoon ku sameeyaan marka anigu fikirkaas ma qabo anigu waxaan qabaa in dadka la isku soo dhaweeyo maamulkii wax ka qaldan ee la saxo odayaashana waxaan samayn karaa odayaasha waxaan kula talinayaa in ay kalsoonida shacabkooda dadka ay mas-uulka u yihiin ilaan waxay magac ku leeyihiin waa dadkooda waa degaankooda inay degaankii ka warqabaan degaankii ku noqdaan oo degaankii ay xiriir la suubsadaan oosan ayaga keliya go-aan gaarin
waybaa marahaynaha barnaamijka guntis iyo gebagabadiis iyo marahayna meelka gebagabaayas
walaalow waxaan kusoo gebagabeynayaa walaalahay reer koonfur galbeed degihiina ii furan aniga idinla hadlaayo nin hadda maanta u socdo inuu xildhibaan noqdo maahi sababa awgood aan horey idinkugu sheegay waxaa idhibaysa anoo nin muwaadin ah oo dadkayga inaan suldaan hoos fadhiisto on dhaho suldaanoo wax iga dhig ama nin hogaana aan fadhiisto on dhaho wax iga dhig waayo waxaan diidayaa sharafkayga ama shaksiyadeyda ii diidaysaa in wax aan soo bartay aan ku baryootamo on dhaho war dadkaygan wax u qabanayo waxa laiga dhigo ama waxa aan noqdo ma rabo ma samayn karo marka waxaan ka barya waxaan ka codsanayaa odayaasha dadka soo xulaaya oo maanta isbeddelkan socda si looga faa'iidaysto lixdan iyo koogii reerkan u dhashay oo xildhibaanada ahaa oo aanan ka hadlaynin mushkiladdii ummadda oo hal wax oo la taaban karo maanta ay soo qaban oo guryaha ay hoteelada ay ku jiraan gadaashooda dadkii abaarta ka soo qaxay loogu samaystay xerooyin lagu kubsanayo oo aanan weligood ka hadlin oo aynan ka hadlin u istaagin in waddankan nabad ka dhacdo oo meesha iska fadhiya oo haddana raba inay dib ugu soo noqdaan ummadan magacooda matalan waxaan kula talinayaa odayaasha marka oday kasta xaq buu u leeyahay inuu wiil adeerkiisa ama wiiluu lacag ka qaatay inuu soo qoro xaq buu u leeyahay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaad ilowsan tahay ninka aad shalay berita lacagta ka qaadatid ee ummaddan masiirkeeda aad ku aamintid berri adigana sharaf kuuma hayo ummaddaadiina sharaf kuuma hayso waxna uma qabanayo marka waxaan idinkula talinayaa in la helo ummaddan waqti xasaasi baa lagu jiraa in la helo ummaddan odayaasha ay markaan geedka maanta dadka la yidhaahdo reer koonfur galbeed aqoon ahaan xildhibaanada waa dadka ugu liito markaa fiirisid soomaalida kale warlordskii waa iska bixiyeen aqoon-yahanadii baa ordooya oo baarlamaanka galaya marka waxaan idinkula talinaya odayaasha kula talinaya oo shacabka kula talinaya inay doortaan yaa wax kuu tari kara yaa ummaddan badbaadin kara yaanu gashanaa yaa xaqa federaalka aan ku leenahay maanta noo soo dhicin kara oo aan loo gelinin ninkan baa ixiga ama ninkan baa laba kumi isiiyey ninka labada kumi ku siiyey wuu ku gati berita waxaa kula xisaabtami kartid ma laha maxaa wax u qabanaysaa ma oran kartid markee lacag baad ka qaadatid marka sidee odayaashan arrintan looga qaban karaa waa in shacabka oo qabiil kasta laf kasta sideedda sagaal reer awdigil inay u istaagaan ay yidhaahdaan war ninka maantana matalaya ha noqdo nin soomaalina wax tari kara annagana waxna tari kara ha u fiirinina yuu yahay u fiiriya ninkan ummadda muxuu tari karaa odayaasha waa in lagu qasbaa odayaashana ha ogaadaan labada gumi iyo waxa la siinayo inay tahay wax masquul la geynayo berri dhammaanayso aakhiraa sugaysa ummaddaan way rafaadsan tahay ummaddaan badbaaday u baahan tahay ilaahay ka cabsada ummad maanta awood baa ilaahay idin siiyey ummaddaan usoo xula dad wax taraayo cadaaladna noqda cadaaladna noqda odayaal baa tihiin magac fiican ha idinka haro ummadda usoo xula dad wanaagsan oo aad isleedihiin masiirka ummaddan waad ku aamini kartaa waxaan idin rajaynayaa guul waxaan ummaddan u rajaynayaa maaragtay inay horumar gaarto waxaan ummaddan u rajaynayaa inay cadaalad ku noolaato waxaan ummaddan u rajaynayaa inay isku istaagto xaqeeda xaqaaga cadaaladda ma heli kartid haddaad guri isku xirtid cadaaladda waa inaa u istaagtid xaqaaga waa inaa u istaagtid waxa la idinku hayo waa dulmi waxa la idinku hayo waa dhibaato waddankii aad u dhalateen baad ka baahan tihiin ilmihiinni baa horkiidin lagu kubsanayaa waxaasoo ilmihiinni baa shabaab laga dhigay ilmihiinni baa la dulaynayaa ilmihiinni baa la rafaadinayaa gacantaad hoorsanaysaan codkiinna waa lagu xisaabtamaayo waa la gadanayaa waxaasoo dhanna sharaf darradaas ilmihayga naftirkooda magacaas dhib bay ku tahay ilmihiinay magacaas dhib ku tahay waxaan idinka codsanaya walaalayaalow ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa dad iska dhiga istaaga u istaaga xaqiina ilaahay wakiisha ilaahay wakiisha waxa aad samaynaysaan ummadda dhibaataysan ee walaalihiin ah ee baydhabo ku nool meel kasta ku nool inaad u istaagtaan saa u caawin lahayden waxaan kula talinayaa walaalahay ciidanka ah ee shabeellada hoose raba inay maaragtay xorriyadooda ay ka talintooda u dagaalamaya inaad garab istaagtaan waayo waxa waaye waa rajada shacabka raggaasi ma aha rag dhibaato ku wada raggaasi waa rag u istaagay ummaddan inay badbaadiyaan waxaan idinka codsanaya inaad garab istaagtaan xaqa aan mar kasta u hirinno cadaaladda aan u hilinno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu